assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddobaad ee kitaabka نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى yaanayaan fa iima an yantahiya inuu ku dhammaado ila nebiyi sal alla alay slam oo nebiga loo fiiriyo aw amase ilaa imaamin imaam inuu ku dhammaado imaamkaasoo dii sifatin sifa u saaxiiba caliyatin oo sarraysa ka shucbata oo kaletaba weeyaan falwalu midka hore ee nebiga ku dhammaanaya sal alla alay wasalam raggiina ay yadhaahdeen alculuwu almutlaq baa la dhahaa waathaani ka labaad ee raggii yaraadeen laakiin imaam sifo sare leh loo fiirinayana waxa weeye ama ku dhammaanaya waxaa la yidhaahdaa alculuwu nisbi annisbi buu ku yidhi lakin alculuwu nisbi way ula jeeda saas wey wa fiihi almuwaafaqatu wahiya alwusuulu ilaa shaykhi axadi lmusanifiin wuxuu u qaybsamaa markaa culuwiga nisbigaabaa dhowr qaybood u qaybsama culuwiga nisbigaa dhowr qaybood buu leeyahay dhowrka qaybood waxa weeye wuxuu leeyahay qayb waxaa lagu tilmaamaa muwaafaqa qaybna waxaa lagu tilmaamaa albadel qaybtan waxaa lagu tilmaamaa almusaawaad qaybna waxaa lagu magacaabaa almusaafaxa afartaasuu leeyahay afartiiba wuu kuu sheegay wuuna kuu qeexi doonaa wa fiihi culuwiga nisbigaa dhexdiisa waxaa ahaaday wa fiihi fi lculuwi nisbi wey almuwaafaqatu baa ahaatay oo macnaha qaybihiisa muwaafaqa ka mid a wa hiya muwaafaqadu waxa weeye alwusuulu gaadhitaan ilaa shayki axadi almusanifiin nimanka kitaabta alifay mid ka mida sheekhiisii inaad gaadho wey min gayri طariiqihi jidkii sheekha kitaabka alifay jid aan ahaynna waa inaad ka gaadho macnaha waxa weeye mu'alifiinta mid ka mida mu'alafiintii kitaabta alifay sida bukhaari iyo muslim iyo mawjid abu daawuud iyo tirmidi iyo yacni raggaa iyagaa ee kitaabta lahaa iyo adiga oo ka dambeeyey imaam ka dambeeyey ama raawi ka dambeeyey iyaga yaa waxay ku kulmayaan oo sanadkoodu isugu imaanayaa yacni sheekha ninka kitaabka alifay sheekhiisa isugu imaanayaan mujeda xaafid ulxajar oo kaleeto ka soo qaad imaamu albukhaari yaa xadiid warinaya tusaalaan maalan samaynayna xadiidka wuxuu ka warinayaa qutaybata bnu saciidin qutaybana wuxuu ka warinayaa maalik buu ka warinaya xaafid ibnu xajar baa xadiidka laftiisii warinaya markaasu wuxuu ku warinayaa laba sanad xaafid ibnu xajar goormuu ahaa wuxuu ahaa qarnigii sideedaad buu ahaa ujeeda qarnigii sideedaad buu ahaa ma dhoweyn xadiidka laftiisii bukhaari wariyey buu warinaya sanad buuna ku warinaya xadiidka markaa sana laba sanad buu ku warinayaa sanad waxa weye waa ariiqa bukhaari wey ma ujeeda ariiqa bukhaari laftiisu xadiidka u maraya oo siduu ragga usoo wado usoo wado usoo wado bukhaari kasoo duldhici bukhaari baan ka wariyey bukhaarina wuxuu ka wariyey qutayba qutaybana maalik buu ka wariyey dariiq waa midkaas dariiq labaad buu xadiidka ku warin oo bukhaari intuu ka wareego meeshuu bukhaari ka warin lahaa wuxuu ka warinayaa masalan abulcabaas isaraaj buu ka warinaya abulcabaas isaraajna wuxuu ka warinayaa isaguna qutay buu ka warinaya qutaybana yuu ka warinayaa maalik buu ka warinaya waa laba dariiq marka dariiq isagiiyo bukhaari baa waxay isugu yimaadeen qutaybay isugu yimaadeen ma ujeedaa dariiqna bukhaari laftiisuba soo maray soo ma dariiqaasi marka hadduu bukhaari maro oo sanadkaa uu bukhaari marayaay raggiisu waa ka badan yihiin dariiqa kale ee macnaha waxa weeye abulcabaas isaraaj uu ku imaanay ma ujeeda dariiqa kale ayaa ka rag yar oo kan bukhaari hadduu soo maro sideed nin bay noqonayaan masalan hadduu bukhaari ka wareegto oo mid kaleeto uu maro oo sheekhiisa ugu yimaadana toddoba nin bay matalan noqonayaan ma ujeeda waxaa marka sanad caali ah noqonaya kan toddobada nin ah yaa wuxuu noqonayaa sanad caaliah ka kalena wuxuu noqonayaa naasil buu noqonaya saasoo kaleeto waxaa lagu tilmaama marka muwaafaqa lagu tilmaama mar haddii aada isugu timaadaan ninkii kitaabka lahaa sheekhiisa haddaad isugu timaadaan sanad caali ah haddaad isaga mari lahayd sanad ka caali oo ka sarreeyana aada isugu timaadaan waxaa lagu tilmaamaa muwaafaqa la yidhaahdaa waana culuwigii ahaa nisbiga ahaa ma ujeedaa binisbati ilaa qutayba wey qutayba marka la fiiriyo wey waa imaam min ala'ima ayib taa waxaa la yidhahdaa muwaafaqa la dhaha marka sheekhiisii baad isugu timaadeen waxaa iyaduna jirtaa bedel mid la yidhahdo bedelku iyaduna waxa weeye waa tii oo kale iyadana laba dariiq baad xadiidka ku warinaysaa dariiq ninkii kitaabka lahaa baad maraysaa dariiq labaadna waxa weeye waad ka wareegaysaa laakiin ugu imaan maysid sheekhiisii waxaad isugu imaanaysaan sheekhiisa sheekhiisii baad isugu imaanaysaan ujeeda masalan yacni xadi mihaalkii laftiisaan hadda ku mihaalinayna xadiidkii bukhaari uu warinayey ee uu ka warinayey qutayba can maalik uu ka warinayey ayaa waxaa wariyey ibnu xajar baa wariyey xaafid ibnu xajar markaasaa wuxuu soo mariyey dariiq kaluu soo maro wuxuu ka wariyey can ariiqi alqacnabi cabdullaahi bn maslamata alqacnabi can maalik buu ka wariyey ujeeda xaggay isugu yimaadeen marka yacni waxa weeyaan ibnu xajar iyo bukhaari xaggay isugu yimaadeen maalik bay isugu yimaadeen maaligna yuu yahay waa shaykhu shaykhi lbukhaari wey sheekhii labaad ee bukhaari wey sheekhii labaad ee bukhaari bay isugu yimaadeen xaafid ibnu xajar marka hadduu dariiqa bukhaari xadiidka ku wariyo raggu waa badanayaan waa sanad naazil ah hadduu laakiin ka wareego dariiqa bukhaari oo uu ka wariyo dariiqa cabdullaahi bni maslamata alqacnabi raggu waa ka yaryahay ujeeda raggu waa ka yaryahay waxaa lagu tilmaamaya marka waa nuzuul kana waa nuzuul macnaha nisbiya kana waa culuwi nisbi awey waxaana lagu tilmaamaa lagu magacaabaa bedel baa la yidhaahdaa bedelka iyo muwaafaqadu keliya waxay ku kala gedisan yihiin muwaafaqadana waxaad isugu imaanaysaan sheekhiisa mualifka sheekhiisa ad isugu imaanaysaan bedelkana waxaad isugu imaanaysaan sheekhiisa sheekhiisa ad isugu imaanaysaan saasay ku kala gedisan yihiin ta saddexaad waxaa la yidhahdaa almusaawaat almusaawaat musaawaadka waxaa la yidhahdaa mu'alifiinta kitaabka aliftay mid ka mid a sanadkii xadiidka uu ku wariyey ragga wariya xadiidka ee isagiiyo nebiga u dhexeeya sal alla alay slam cadadkooda iyo adiga oo ka dambeeya xadiidkaaad warisay cadadka ragga wariyey ayaa isleeg masalan xaafid bn xajar baa wuxuu leeyahy nasaa-i baa xadiid nebiga ka warinaya sal alla alay wasalam isagiiyo nebiga kow iyo toban nin baa udhexaysa matalan xadiidka laftiisii baan anigu wariyey buu leeyahy sanad kale aan ku wariyey aniga iyo nebiga waxaa noo dhaxaysa kow iyo toban nin baa noo dhaxaysa ujeeda imse qarni bay kala dambeeyeen taqriiban shan qarni bay kala dambeeyeen markaasaa waxa way xaafid ibn xajarna kow iyo toban nin baa udhaxaysa isaga iyo nebiga nasaa-i iyo nebigana waxaa udhaxaysa kow iyo toban nin baa udhaxaysa waxaa lagu tilmaamaa musaawaad baa la yidhahdaa macnaha wuxuu la sinmay raawigii ninkii kitaabka lahaa ayuu la sinmay sidii isagoo la qarni ahaa oo kaleeto ayuu macnaha la mid noqday maarata waxaa la yidhahdaa iyadana musaawaad baa la yidhahdaa waxaa jirta iyadana musaafaxa la dhahaa musaafaxa musaafaxadu waxa weeye in aad la simanto ninka kitaab kale ee mu'alifka ardaygiisii inaad la simanto masalan bukhaari ardadiisii mid ka mid ah ayaa waxaa xadiidku warinaya xadiidka wuxuu ku warinayaa can ariiqi lbukhaari buu ku warinaya xadiidka isaga iyo nebiga waxaa u dhaxaysa matalan sal alla alay waslam sideed nin baa udhaxaysa matalan ka soo qaad bukhaari waxaa warinaya marka xadiidkii yani xaafid ibn xajar baa warinayay markaasaa isaga iyo nebiga waxaa udhaxaynaya matalan kasoo qaad sideed nin baa udhaxaynaya yuu la sinmay markaa wuxuu la sinmay ardaygii mu'alifkuu la sinmay tii horena waxay ahayd ee bedelka ahay waxaan ujeedaa musaawaadkii wuxuu la sinmay sheekha laftiisii buu la sinmay ujeeda musaawaadka iyo musaafaxada marka waxaa udhexeeya musaafaxadu waxa weeye waa inuu la sinmo tilmiidkii musanifka musaawaadkuna waa inuu la sinmo musanifka laftiisa oo macnaha waxa weeye ay isla cadad ekaadaan ragga xadiidka warinaya maarata afartaa qaybood ayaa macnaha ku dhex jira nusuulka ama waxa weeye culuwiga nisbiga afartaa qaybood baa ku dhex jira maarata wa fiihi dhexdiisa waxa ahaaday nusuulkii culuwigii nisbiga ahaa almuwaafaqatu ba ahaatay wa hiya muwaafaqadu alwusuulu gaadhitaan wey ilaa shayki axadi almusanifiin nimanka kitaabka alifay mid ka mida sheekhiisa inaad gaadho wey min gayri ariiqihi musanifka jidkiisii jid aan ahaynna inaad ku gaadho wey jidkii musanifka jid aan ahayn ayaad ku gaadhaysaa sheekhii musanifka ma ujeeda adiga musanifku marka waxaad isugu timaadeen sheekhiisii jidka aad ka timidna jidkii musanifka iyo mualifka ma ahe waa dariiq kale oo xadiidka uu leeyahay saas wey wa fiihi culuwiga nisbiga waxaa kaloo dhexdiisa oo aqsaamtiisa ka mid a albedelu wa huwa bedelkuna alwusuulu gaadhitaan wey ilaa shaykhi shaykhihi musanifka kitaabka alifay sheekhiisa sheekhiisa inaad gaadho wey waa sheekha labaad ee macnaha waxa wey musanifka inaad isugu timaadaan wey kadalika sidaasoo kalena aad isugu timaadaan kadalika macnaheedu waxay u noqonaysaa yacni min hayri ariiqihidii wey jidkiisii jid aan ahaynna waa inaad ugu timaaddo sheekha labaad waa inaad isugu timaadaan ayib wa fiihi waxaa ahaaday culuwiga nisbiga oo aqsaamtiisa ka mid a almusaawaat wa hiya iyaduna istiwaau wa hiya iyaduna istiwaau cadad اlisnaad sanadka cadadkiisa oo isla ekaada wey min araawi laga bilaabo ninka xadiidka warinaya ilaa aakhirihi sanadka aakhirkiisa laga gaadho maca isnaadi axadi اlmusanifiina waa inuu la ekaado raawigu kee way marka misaalkaan bixinay oo kaleeto waa xaafid ibn xajar soo maa xaafid ibn xajar sanadkiisii laga bilaabo ilaa aakhirkiisii laga gaadho iyo waxaa isla ekaaday axadu lmusanifiin sanadkiisi baa isla cadad ekaaday saas wey wa huwa istiwaau cadad اlisnaad sanadka cadadkiisii oo la ekaado wey min araawi laga bilaabo oo xaafida maalan ilaa aakhirihi laga gaadho sanadkaasi oo nebiga meeshuu ku dhammaanaya maca isnaadi axadi lmusanifiin inuu la ekaado wey musanifiinta mid ka mida sanadkiisii cadadkiidii waa inuu la ekaado oy macnaha isla cadad ekaadaan labadii sanad wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday culuwigii nisbiga almusaafaxa musaafaxada waxaa la ihahdaa isasalaamiddaa la dhaha yacni kaanna waxay ka dhigan tahay asagoo ardaygan yacni sheekha ninka mu-alifkaa ardaygiisii isagoo isku wakti ahaayeen oo sheekha wax ka wada qaateen oo wada salaameen oo kaleeto saasoo kale ka dhiganta macnaha wa hiya iyaduna musaafaxadu alistiwaau waa la siman inuu la silmo maca tilmiidi daalika almusanif ninkaa kitaabka alifay ardaygiisii inuu la silmo oo ardayguna cadadka uu ku warinayo xadiidka iyo cadadka uu ku warinayo raadi raawigan ka dambeeyey waa inay isla sinmaan saas wey wa yuqaabilu waxaa qaabilaya alculuwa culuwiga waxaa qaabilsan biaqsaamihi qaybihiisii oo dhan annuzuulu degitaan baa qaabilsan macnaa waxa weeye meel kasta ood culuwi nisbiga ku soo martay maxaa ka soo horjeeda nuzuul nisbi ah maujeeda muwaafaqadii iyo bedelkii iyo musaawaadkii iyo musaafaxadii iyo kulligeed waa laba sanad oo iska rab socda mid naasil ah iyo mid culuwi ah culuwiguna waa nisbi nuzuulkuna waa nisbi isaguna fain tashaaraka araawi waman rawaa canhu fi الsini wاlluqaa fahuwa alqraan wain rawaa kulu minhuma can اlآakhari falmudabaj wain rawaa can man dunahu falakaabiru can اlasaaغir ayb fain tashaaraka marka culuwiga iyo nuzuulka faa'iidadoodu maxay tahay faa'iidadoodu waxa weeye xadiidka caaliga sanadkiisu caaliga yahay ee haddana صaxiixa ah wuu ka rajaxan yahay waa ka xoog badan yahay xadiidka naasilka ah hadday saxiix isla wada noqdaan leanna waxa weeye mar kasta oo ruwaadda sanadku ay bataan waxaa badanaya ixtimaalka khata ah inuu gaf yimaado ayaa mar kasta badanaysa ma ujeeda yacni waxa waa shay iska waaqici ah wey sheeko masalan laguu soo sheegay oo adigiyo ninkii ay ka dhacday hal nin idiin dhexayso iyo adigiyo ninkii ay ka dhacday sheeko lagu soo sheegoo ay shan nin idiin dhaxayso dee baad ku kalsooni badan tahay hal nin marka idiin dhaxayso ma ujeeda maxaa yeele waxaa macquul ah nin walba ninka kale markuu ka qaadanayay waxaa suurtagala inuu wax ku kordhiyey ama maaragtay sahwiyey ama halmaamay yacni waa iska suurtagal wey yacni dabacada basharkay ka mid tahay marka mar kasta oo raggu uu bato waxaa macnaha ixtimaalka gafka ayaa badanaya isaguna saasuu xadin sanadkana caaliga ah haddii kulligood raggood wada ay noqdaan hiqaad wada noqdaan yuu uga xoog badan yahay ka naasilka fain tashaaraka hadday wadaagaan marka arraawi ka wax warinaya iyo waman rawaa ninka uu ka warinayo canhu xaggiisa fi sinni xagga da-da hadday wadaagaan iyo walluqaa la kulanka shuyuukhdooda ay la kulmeen hadday wadaagaan fa huwa kaasu aliqraanu baa la yidhaahdaa riwaayat laqraan baa la dhahaa maujeeda wain rawaa hadduu ka wariyo kullun mid kasta labadii isku da-dahayd ee isku shuyuukhda ahayd mid kasta minhumaa ka kale hadduu ka wari oo minhumaa labadooda ka mida can ilaakhari ka kale hadduu ka wariyana falmudabaj baa la dhahaa wain rawaa hadduu ka wariyo can man duunahu cid ka hoosaysa xagga da-da kaga yar ama xagga qadarka kaga yar iyo makaanada ama xagga shuyuukhda kaga yar hadduu ka wariyana waxaa la yidhahdaa falakaabiru can ilasaaqir baa la yidhahdaa riwaayat alakaabiri kuwa waaweynaa warintoodii can ilasaaqiri kuwa yaryar ay ka wariyeen baa la yidhahda wa minhu kaasuu ka mid yahay alaabaau aabbayaasha riwaayadoodii can ilabnaa'i wiilashooda ay ka wariyeen yacnii wiil waxaan u jeedaa aabba ka warinaya wiilkiisa qaybtaasuu ka mid yahay wuxuu ku yidhi haddii raawiga xadiidka warinaya iyo sheekhiisa uu ka warinayo ay isku da' yihiin oy wadaagaan da'dana wadaagaan xagga la kulankana ay wadaagaan luqaaga wuxuu ula jeedaa waa isku shuyuukh wey kan shuyuukhdiisu inta badan ka kale shuyuukhdiisa wey xagga da'doodiina isku wakti bay noolaan waa isku dhadhawaayeen saasoo kale hadday dhacdo oy macnaha waxa weeye laba noocaasoo kale a kala wariyaan waxaa lagu tilmaama la yidhaahdaa oo lagu magacaabaa riwaayat laqraan ma aha inuu labadoodii midba midka kale ka warinayo ee midkood baa mid ka wariya bas laakiin kaa kale ka kale kama warinayo ujeeda qaybta labaad bay ku imaan doontaa haddii saa noqoto riwaayat laqraan waxaa la yidhaahdaa laba ninoo isku da-a oo isku shuyuukh ah inuu midkood ka kale ka wariyo riwaayat laqraan baa la dhahaa ayib hadday labadoodii kala wariyaan oo kanna kanuu sheekh u yahay ka kalena ka kanuu sheekh u yahay oo labadooduba waa isu sheekh waana isu arday maxaa la yidhahdaa iyadana almudabbaj baa la yidhahdaa waxaa laga keenay min dibaajatay ilwajhi dibaajada waxaa la yidhahdaa dhabankaa la dhahaa labada dhaban ee wejigaa laga keenay yacni waa siman yihiin wey waa siman yihiin midba midka kaleu sheekhna u yahay ardayna u yahay mudabbaj baa la dhahaa ayib waxaa iyaduna jirta haddii uu ninku ka wariyo nin ka da'yar ama ka qadar yar oo uu isagu ka cilmi badan yahay oo ka mashhuursan yahay ma ujeeda ama nin xagga shuyuukhda uu kaga horreeyey oo kani shuyuukh uu ka wariyo kani uusan soo gaadhin haddii sidaasi ay dhacdo waxaa lagu tilma lagu magacaabaa iyadana riwaayatu alakaabiri cani alasaakir kuwii waaweynaa yaa waxay ka warinayaan kuwii ka yaryaraa waa midday muxadidiintu yidhaahdaan yacni rajulka muxadid lama yidhaahdo xataa yarwiya canman fawqahu wa canman duunahu kuwa ka yaryar iyo kuwa ka waaweynba ilaa uu cilmiga ka qaato muxadid lama dhoo ninka hadduu kuwa ka yaryar iskala wen yahay ma ujeeda muxadid ma aha say odhanayaan saas wey marka riwaayatulakaabir canlasaaqir baa jirta kutub ayadan laga alifay gaara waxaa riwaayatulakaabir canlasaaqir soo gelaysa aabbayaasha hadday aabbuhu ka wariyo wiilkiisii maxaa yl way kala wen yihiin isku da' maaha sooma riwaayatulakaabir canlasaaqir bay gelaysaa saas wey wa fii cagsihi buu ku yidhi marka wa minhu waxaa ka mid ah alaabaa can alabnaa wa fii cagsihi kaa ka soo horjeedkiisana karatun way fara badan yihiin karatun badnaan ba ahaatay wuxuu la jeedaa wa fii cagsihi macnaheedu waxa weeye yani waxa weeye riwaayat alasaagiri can alakaabir kuwa yaryari inay arda noqdaan oy ka war ka wariyaan kuwa ka waaweyn waa fara badan tahay waxaa soo gelaysa iyadana riwaayat alabnaa'i can alaabaa wiilashu inay ka wariyaan aabbayaashood waa riwaayat alasaakiri can alakaabir wa fii cagsihi katra miduu ku leeyahy wa minhu waxaa ka mid a kaas kee wey yacni waxa weeye waa riwaayatu alasaakiri can alakaabir inuu kuwii yaryaraa ay ku waaweyn ka wariyaan waxaa ka mid a man rawaa mid wariyey can abiihi can jaddihi ka wariyey ma ujeeda riwaayat alabnaa'i can alaabaa'i can alajdaad sida macnaha camr bnu shucaybin can abiihi can jaddihi bahzi bnu xakiimin can abiihi can jaddihi ma ujeeda ilaa awowgii kutub u gaaraa jirta iyadana gaar looga alifay man rawaa can abiihi can jaddihi halkaasa iyadana macnaa lagu jamciyey maarata wa in ishtaraka haddii ay wadaagaan isnaani laba hadday wadaagaan can shaykhin sheekh hadday wadaagaan oo hal sheekh ay ka wada wariyaan oo wataqadama uu horeeyo mowtu axadihima midkood dhimashadiisu ay hor marto midna ay dib dhacdo macnaha fahuwa waaa kaasi waxa weeye assaabiqu wallaaxiq wey ma ujeeda yacni hal sheekh bay ka wada warinayaan laakiin dhimashadooda aada u kala dambaysay dhimashadooda aada u kala dambaysay waxaa la yidhaahdaa assaabiqu wallaaxiq baa la yidhaahdaa wuxuu ku mihaaliyey alxaafid asilafi yaa waxaa ka maqlay buu xadiid ka wariyey nin la yidhahdo abu ali cali albardani ayaa xadiid ka wariyey ujeedaa shuyuukhdiisiina waa ahaa xadiidkaa markuu ka wariyey wuxuu dhintay buu leeyahay shan boqol markuu sanadku ay hijiri u ahaa buu dhintay yaa dhimanaya yacni abu caliyin ibardani baa dhimanaya sheekhiisii waa ka dambeeyey marka sheekhaasi silafiga ayaa marka waxaa ka wariyey isagana oo ka mid ahaa ruwaaddii wax ka wariysay raggii ugu dambeeya waxaa ka mid ahaa cabduraxmaan ibnulmaki asaguna wuxuu dhintay shan boqol waxaan ujeedaa lix boqol iyo konton taarikhdu markaa u dhintay meeqay kala dambeeyaan marka boqol iyo iyo konton sanoay kala dambeeyaan ujeeda hal sheekh bayna wax ka wada wariyeen waxaa lagu magacaabaa iyadana riwaayatu macnaha waxa weeye asaabiqu wallaaxiq baa lagu magacaabaa asaabiqu wallaaxiq yacni kii horeeyey horay sheekha wax uga wariyey iyo kii ka dambeeya gadaal dambe sheekha wax ka wariyey iyadana waxa weye waa cilmi gooni ah kutub gooni ay leedahay asaabiq wallaaxiq kitaab la yidhahdo khadiib baa jira khadiib albaqdaadi uu alifay maarata waxaa kaloo iyadana uu ku mithaaliyey yani waxa weeye bukhaari iyo abulcabaas isaraaj iyadana waxa weye waa mithaal labaad wey meeshaasood ka fiirsanaysaan marka saas wey fain tashaaraka hadday wadaagaan alraawi iyo waman rawaa canhu cidduu wax ka wariyey fi sini xagga daada iyo waluqa la kulanka luqa wuxuu ula jeedaa baa nidhi shuyuukhda fa huwa kaasoo aliqraanu baa la yidhahdaa wain rawaa hadduu ka wariyo kullun mid kasta oo minhumaa labadaa da'da iyo shuyuukhda iskaga midka ah ka midihi canilaakari ka kale hadduu ka wariyo mid kasta midka kaleu ka warinaya falmudabaj baa la dhahaa wain rawaa hadduu ka wariyo ninku can man duunahu cid ka hoosaysa xagga da'da iyo xagga macnaha qadarka falakaabiru can ilasaaqir baa la yidhahda kuwii waaweynaa ee kuwa yareer ka warinayay wa minhu waxaa ka mid a qaybkaasi alaabaa'u aabayaasho can ilabnaa'i wiilasha ka warinaya wa fii cagsihi kaasoo kasoo horjeedkiisa waxaa aaday katratun badnaan macnaha waa badan tahay inay macnaha asaaqiirtu akaabirta ka wariso ama ay wiilashu ka wariyaan aabayaashood wa minhu waxaa ka mid a qaybkaa dambe man rawaa mid ka wariya can abiihi can jaddihi ka wariyay oo ilaa awowgii xadiid ka qaatay wain ishtaraka hadday wadaagaan inaani labo can shaykhin sheekh hadday wadaagaan oo sheekh wax ka wada qaataan oo wataqadama uu hormaro mowtu axadihimaa midkood dhimashadiisaa horraysay ujeeda kii kalena dabcan yani waxaad fahmaysaa marka kii kalena inay dhimashadiisii dambaysay sooma fa huwa kaa waxaa la yidhahda isagana alsaabiqu wallaaxiq baa la yidhahdaa wain rawaa hadduu ka wariyo can itnayni laba hadduu ka wariyo labadaasoo muttafiqi lismi magaca iska waafaqsan oo walam yatamayaza aysan kala caddaanin ay kala soocmi waayaan fa biikhtisaasihi raawigaa xadiidka ka warinaya ku gooni ahaantiisa biaxadihimaa midkood uu ku gooni yahay ayuu yatabayanu caddaanayaa almuhmalu koodii la garan waayo macnaheedu waxa weeye waa laba nin oo isku magaca labadana nin ee isku magaca ah waa isku dabaqo isku casri bay noolaayeen isku wakti bay ahaayeen waana isku magaca ma ujeedaa raawi baa ka warinaya labada nin ee marka isku magaca ah waxaa lagu kala garanayaa oo lagu kala soocayaa raawiga ka warinaya ayaa lagu kala soocanaya see lagu kala soocayaa waxaa laga yaabaa raawiga ka warinaya inuu midkood keliya arday inuu u ahaa lasoo ogaaday maujeedaa laakiin ka kale uusan arday u ahayn masalan tusaale waxaa ah masalan sufyaanayn sufyaan ibnu cuyayna iyo sufyaan athawri maujeeda waxoogaa waxaa ka dabaqa horreeyey thawri baa ka dabaqa horreeyey laakiin inta badan waxa weye waa isku dhow yihin haddana waxaad arkaysaa markaa xadaanii sufyaanun buu iska odhanaya waa sufyaankee marka waa sufyaankee maxaad ku garan waxaad ku garanaysaa inaad fiidhiso ardayga wax ka warinaya ardayga wax ka warinayaad baadhaysaa waxaad u noqonaysaa kutubu taraajim baad u noqon markaasaa waxaad baadhaysaa ardaygani ma ka mid ma yahay ardadii sufyaanu thawri miyuu ka mid ahaa mise tii ibnu cuyaynuu ka mid ahaa markaad ardadoodii u noqoto magacyahooda akhrido waxaa kuu soo bixi marka ama wuxuu ka soo dhex bixi ardadii sufyaanu thawri markaasaa waxaad garan ninkani inuu yahay sufyaanu thawri ama wuxuu ka soo dhex bixi ardadii sufyaan ibnu cuyayna markaasaa waxaa kuu caddaan inuu ninkani yahay sufyaan ibnu cuyayna maujeeda haddaad ku kala saari weydo sidaas waxaad aadaysaa iyadana oo uusan sheegin shuyuukhdaad u kici sheekhay ka warinayaan sheekhaad u kici ila waxa weeye kutubtu waxay wada qortay nin kasta iyo ardadii wax ka warisay ee ka qaadatay iyo shuyuukhduu ka qaatay way sheegeen khaasatan ummuhaatu sita shuyuukhdii markaad u kacdo waa baadhi marka shuyuukhdii sufyaanu thawrina waad baadhi ninkan meesha yaallay hadda ka warinayaan magaciisa aad ka dhex baadhaysaa haddaad ka hesho waa sufyaanu thawri haddaad sufyaan ibnu cuyayna shuyuukhdiisii ka dhex hesho sheekhanna wuxuu noqonayaa sufyaan ibnu cuyayna dayib mushkilo waxay joogtaa marka haddii ardaygani kanna uu sheekh kanna sheekh u ahaa kanna sheekh u ahaa oo labadaba arda u wada ahaa maxaad ku kala garan markaas shuyuukhdaad u kici saa sheekhiina isaguna wuxuu kaa noqday sheekhay wadaageen labadood ilaan shuyuukhdana waa wadaagi jireen qayb ka mid a ardadana waa wadaagi jireen sidaad ku kala saari markaas xaaladaasoo kaleeto xaafid wuxuu leeyahay qaraa-inta ayaa markaa loo kacaya maarata waana adag tahay buu leey si loo kala saaro markaasoo kaleeto laakiin hadday wada fiqan yihiin arrintu waa sahlan tahay balaayo waxay joogtaa hadday yihiin midkood uu daciif yahay dhibku markaasu jooga marka wuxuu ku yidhi xaafid labadaasi magaca iska waafaqsan haddii la kala garan waayo oo si kale lagu kala garan waayo haddii ardayga ka warinaya mid ka mida uu ku gooni yahay wuu ku caddaanaya oo kii uu ku goonida ahaa unbaa lagu xambaarayaa magacan meesha yaal saas weeye cibaarada macnaha mualif wain rawaa hadduu ka wariyo raawigu can itnayni laba hadduu ka wariyo labadaasoo muttafiqi lismi magaca iska waafaqsan walam yatamayaza oo aysan kala caddaanin labadooda macnaha laga warinayo kala caddaan waaye fa biikhtisaasihi ku gooni ahaanshihiisa uu ku gooni yahay raawigu biaxadihimaa midkood uu ku gooni yahay oo arday uu u noqday ka kale uusan arday u noqonini yuu yatabayanu ku caddaanayaa almuhmalu labadooda koodii la garan waayey wuxuu ku caddaanayaa ardayga oo midkood uu gooni ahaa oo arday u ahaa oon ka kale weligii arday u noqonin saasuu ku caddaanayaabuu ku yidhi maaragtay wain jaxada haddii uu diido marwiyahu xadiidkii laga wariyey hadduu diido sheekhii baa diiday jazman si go-an buu u diiday xadiidkan anigaba lagama warinin buu rudda xadiidkaasi waa la radinaya aw ixtimaalan ama si macnaha suurtagal ah suurtagal ah ayuu macnaha u radiyey oo wuxuu yidhi ma garanayo waa muxtamil macnaha muusan jasminin oo muusan odhanin ma warinin xadiidka anugu laakiin wuxuu yidhi ma garanayo xadiidkaa inaan wariyey qubila waa la aqbalayaa midkaa isagaa fi lasaxi sida saxiixnimada badan buu kuyihi wa fiihi dhexdiisa waxaa ahday man xadata wanasiyaa halkan wuxuu kaga hadlay haddii markii raawigii xadiidkii uu wariyey sheekhiisii uu yidhahdo xadiidkaa anigaba lagama warinin ujeeda sheekhii baa yidhi xadiidkaa anigu ma warinin buu yidhi ardaygiina wuxuu leeyahay sheekhaygana xadiidkayga aan ka wariyey sheekhiina wuxuu leeyahay maada iga warinin see la dhihi marka xadiidka labaa loo kala qaadaya sheekha wax diidan ee le aniga xadiidkaasi laygama warinin mana warinin haddii siiqada uu isticmaalay iyo qaabka uu wax u radiyey uu jasmi yahay uu qaab go-an yahay ou yidhahdo xadiidkaasi been wey waa laygu been abuurtay ama laygama warinin hadduu yidhahdo si jasmi a macnaha uu u jasmiyo xadiidkaasi waa daciif waa la radinaya ma ujeeda haddiise laakiin uu yidhaahdo ma garanayo waa laga yaabaa inuu iga wariyey ma garanaysaa ma xusuusni hadduu sidaasoo kale yidhaahdo waa la aqbalayaa oo waxaa la rajaxayaa ardayga sheegashadiisa markaa la rajaxaya maxaa yeele waxaa muxtamil ah oo fara badan sheekhu inuu xadiidka ardayga u sheegay oo uu halmaamay soo muxtamil maa waa muxtamil cumar ibnu khataab qisadii uu ka qayb galay ninkii macnaha waxa weeyaan intay biyaha waayeen gelgelimiistay waa kii nebiga markay u yeed yimaadeen macnaha cumar ku odhan jiray yacni waxa way adigii aniga nagu dhacday buu ku yidhi markaasuu yidhi cumar iguma dhicin maanan ogeyn bui anugu waa halmaan baa marka dhici kara bal waxaa dhacday muxadidiinta qaarkood intay xadiidkii halmaameen oo ardaygiisii uu xusuusiyey mar dambe uu yidhi ma xusuusni markii dambe wuxuu bilaabay inuu ardaygii xadiidka ka wariyey oo uu yidhaahdo maalan qisaalkan uu ku soo arooriyey oo kaleeto yacni waxa weeye suhayl ibnu abi saalix ayaa waxaa ka warinaya rabiica ka warinaya markaasaa wuxuu yidhi rabiica wuxuu leeyahay suhayl baa xadiid ii warramay xadiidkii baan mar dambe suhayl u sheegay markaasuu yidhi ma xusuusna xadiidkaa inaad iga warisay suhayl markii dambe wuxuu dhihi jiray xadaanii rabiicatu biannii xadatuhu can fulaanin saasuu xadiidku warin jiray ma ujeeda rabiica wuxuu ii sheegay inaan hebel uga sheegay hebelna uuga sheegay nebigana uga sheegay sal alla alay wasalam macnaa muxuu ku cambaaray marka inuu halmaamay isagu waa iska suurtagal marka inuu halmaami karo mar hadduusan marka jasminin waxaa lagu xambaarayaa oo la rajaxayaa jaanibka ardaygaa la rajaxaya haddiise uu jasmiyo oo gooyo la yidhahdo wuu igu been abuurtay ama been weya uu yidhaahdo ama ma warinin uu yidhaahdo markaa waxaa la rajaxayaa jaanibka sheekha markaa la rajaxaya marka xadiidku wuxuu noqonayaa marduud wain jaxada hadduu diido marwiyahu xadiidkii uu wariyey hadduu diido jazman si go-an hadduu u diido xadiidkii laga wariyey sheekhii baa diidaya macnaha rudda xadiidkaa waa la radinaya aw ixtimaalan ama si aan go-nayn buu u radiyey yacni hadal go-an muusan ku radin laakiin hadal muxtamil ah oo waa suurtagal iyo waan malaynaya wax saasoo kaleeta buu ku radiyey qubila waa la aqbalayaa xadiidkaa isagaa fi lasaxi sida saxiixnimada badan wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday oo laga alifay man xadaa wanasiya yani mualafaadka laga alifa baabkaasa waxaa lagu magacaabaa baabu man xadaa wanasiya waxaa ka alifay alimaam daara qطni kitaab buu leeyahay kitaab la yidhaahdo man xadaa wanasiya axaadiis kasta oo kutubta ku soo aroortay oo sheekhii uu yidhi igamuusan maqal ama uu radiyey ayuu halkaa ku soo arooriyey ujeeda marka wuxuu yihi wa fiihi dhexdiisa waxaa oo laga alifay man xadaa wanasiya waa kitaab magacii ama waxa weeye qeybtaas wixii ku saabsan oo dhan noocaas ayaa nooca magaca lagu yidhahdaa maarata wallahu subxana wa tacala sal allah waslm ala nabiyina maxamed wala ali wasabi waslm آمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها waxaan kusoo dhex jirnay waxaan kusoo dhex jirnay oo inoo dambeeyey aqsaamtii ama qeybihii yaryaraa tacriifintoodii sida macnaha riwaayat lakaabir can isaakir iyo mudabajkii iyo qeybahaasaa dambeeyey waxaa darsigii ugu dambeeyey uu ahaa haddii uu sheekhu diido xadiidkii laga wariyey oo uu yidhaahdo lagama warinin waxau halkan kaga hadlayaa marka musalsalka xadiidkii la odhan jiray iyo siyaqu aladaa ama turuqu ataxamul wa siyaqu aladaa waxa la yidhaahdo ayuu ka geli doonaa insha allah meesha wuxuu ku uhi wain ittafaqa haddii ay iswaafaqaan alruwaatu ruwaaddi hadday iswaafaqaan kuwii xadiidka warinayey fii siyaqi aladaa yacnii siiqooyinka ay xadiidka ku gudanayeen hadday isku waafaqaan aw gayrihaa ama siiqooyinka waxaan ahayn oo min alxaalaati xaalooyinka ah fa huwa kaasu almusalsal baa la yidhahdaa macnaha waxa weye musalsalka waxaa la yidhahdaa ruwaaddii xadiidka warinaysay inay isku waafaqdo siiqada xadiidka ay ku warinayeen matalan inay wada yidhahdaan kulligood xadathanii ama xadahanaa ama kulligood ay wereedaan samictu wada dhahan ama kulligood ay wada yidhaahdaan akhbaranii yidhaahdaan ujeeda siiqada macnaha inay isku waafaqaan siiqadu waxa weeye waa qaabka xadiidka ay ku warinayaan wey saasaa la yidhaahdaa musalsal baa la dhaa marka marka tasalsala bisiiqati aladaa baa la dhahaya kaas oo kaleeto siiqadii lagu gutay ee xadiidka lagu wareeyey ayay ruwaaddu iska wada waafaqeen leanna tasalsulka asalkiisa waxa la yidhaha atataabuc israac raacidda la dhahaa waxay iska wada raaceen kulligood hal lafdi iyo hal siiqa ayay xadiidka ku wada wariyeen ama ma ahe tasalsulka iyo ruwaadda israac raacday ee arrinta isku wada raacday kama imaanin xagga siiqade waxay ka timid dhinacyo kaleeto xaalad kale isku waafaqeen xaaladda ay isku waafaqeen ama qawli ha noqoto ama ficli ha noqoto ama qawliya ficli iswata ha noqoto xaalad qawliya markay isku waafaqaan masalan waxa weye inuu yidhaahdo wallaahi xadathanii fulaanun inuu yidhahdo masalan ka kale la yidhahdo wallaahi xadathanii fulaanun ka kale la yidhahdo wallaahi xadathanii fulan dhaartaa inay wada maraan oo kaleeta maara ujeeda ama uu yidhaahdo ashhadu allaha laqad xadathanii fulaanun waa siiqo hadalkaasay kulligood ka wada simayiin oo isku wada raaceen mara tasalsul baa iyadana la yidhahdaa waa qawli laakiin ficliguna waxa weeye inay kulligood wada yidhaahdaan dakhalnaa calaa fulaanin fa atcamanaa markaasuu xadiidka sheegaya kii kalena markaasuu odhanaya dakhalnaa calaa fulaanin fa atcamanaa hebel baan u gallay markaasuu cunto na siiyey markaasuu xadiidka noo warramay hebel baan u gallay mid kasta sheekhiisiibuu wuxuu odhanaya hebel baan u gallay markaasuu cunto na siiyey markaasuu xadiidka noo warramay soo jeeda waa ficli waa ficli wey tii horena qawli bay ahayd waxaa suurtagal ah inuu ficli iyo qawli iswata ay noqoto masalan uu yidhaahdo xadathanii fulaanu wahuwa aakhidun bilixyatihi isagoo garhka haysta ayuu ii warramay waati aan kusoo marsanmarnay musalsalun qul maa calaa wasfin ataa midla ama wallaahi anbaani lfataa aw maxay ahayd o bacda an xadathanii kadaaka qad xadathaniihi qaa'iman aw bacda an xadathanii tabasama waati aan soo marnay yacni kulligeed ama waa qawli ama waa ficli hay-ad ama qaab ayay isku wada raacayaan ruwaada dhan musalsal baa la dhahda marka faa'iidada musalsalku marka faa'iidadiisu waxa weeye yacni waxay ku tusinaysaa haddii uu dacfi ka nabad galo inta badan axaadiista musalsalkaa haaliban waxaa lagu leeyahay maaragtay dacfikan kama nabad gasho laakiin hadduu dacfi ka nabad galo xadiidkuna musalsal noqdo waa ka xoog badan yahay midkaan musalsalka ahayn maxaa yeele wuxuu kutusayaa yacni cinaayo khaas ah in xadiidkan la siiyey lafdigii xadiidka iska dhaafee nin walba wuxuu soo wariyay xataa shay xadiidkii ka baxsan ujeeda hadalkii sheekhiisa ayuu soo guuriyey maarata iyo qaabkii xadiidka markuu qaadanayay uu ahaa marka xadiidkii inuu dabdiyey oo sidii waa u qabtay waa min baabi awla waa ka sixan jirtaa marka maxaa yeele shay khaarija buuba soo qabtayba marka waxay kutusinaysaa ziyaadatu adabdi waalcinaaya ayay kutusinaysaa tasalsulku maarata wain ittafaqa hadday iswaafaqaan alruwaatu ruwaadi hadday iswaafaqaan fii siyaqi aladaa gudashada siiqadeeda hadday isku waafaqaan yacni siyaqu ladaa waxaa la yidhahdaa alfaada xadiidka lagu gudanayo ee sheekhu uu macnaha waxa weeye ardaygu uu sheekhiisii kaga warramayo oo ama xadathanii ah ama akhbaranii ah ama can ah ujeeda ama macnaha waxa weeyaan qaala ah yacni kuwaasa waxaa la yidhahdaa siyaqu ladaa la yidhahdaa aw gayrihaa ama siyaqu ladaa waxaan ahayn bay isku waafaqeen ruwaadii oo min alxaalaati xaalooyinkii kalea kuwaan hadda sheeginoo kale fahuwa midkaasi almusalsalu baa la dhahaa wa siyaqu ladaa'i samictu waxadatanii halkan marka wuxuu ka galay siiqooyinka xadiidka loo guto ujeeda yacni waxaa jirta waxa la yidhaahdo turuqu taxamuli waaladaa turuqu taxamul markaad xadiidka xambaarayso imise jid baa xadiidka lagu qaataa oo sheekha looga qaataa markaad gudanaysa se imise did jid baa lagu gutaa oo sheekhaagii lagaaga looga xikaayoodaa oo markaad ka warramayso sheekhaagii maxaad odhanaysaa dhuruqu taxamulku marka waa sideed sideed qaab mid ka mid a ayaa xadiidka loo qaataa oo sheekha looga qaataa dariiqa koowaadi waxa weeye in aad ka maqasho sheekha oo xadiidkii isagoo akrinaya oo yeedhinaya inaad ka maqasho assamaac min lafdi alxadiid min lafdi sheekh baa la dhahaa sheekha lafdigiisii inaad ka maqasho ujeeda ama isagu kitaab markaa ha ka akrinayo ama xifdigiisa ha ka akrihayo maujeeda ama ardada ha u yeedhinayo ama haba iska akrinaya mar haddaad sheekhoo dhahaya aada dhegaysatay waxaa la yidhaahdaa assamaac min lafdi sheekh waa qeybta koobaad wey qeybta labaadna waxaa la yidhahdaa alqiraa'atu cala asheekh cardina waa la yidhahdaa iyaduna waxa weeye ardaygii ayaa kitaabka akrinaya ama xadiidka akrinaya markaasu wuxuu ku dul akriyaya sheekhiisiibuu ku dul akriyaya ujeeda sheekhiisiibuu ku dul akrinaya sheekhii markuu ku dul akriyo yacni waxay la mid tahay isagoo sheekhii ka dhegaysto oo kale la mid tahay cardi baa la yidhahdana bandhig baa la dhahaa yacni sheekhiisii buu u bandhigay xadiidka kitaab sheekhu leeyahay buu qaadaya sheekhaa kitaabka iskale sheekhuna sheekhiisii buu kitaab ka maqlay sheekhii kaluu ka maqlay ilaa nebiga laga gaaro sal lla alay wasalam kitaabkii beddelkii marka uu akrin lahaa uu akrin lahaa sheekhu akrin lahaa ardaygu dhegaysan lahaa ardaygaa dheg akriyaya sheekhuna waa dhegaysanaya waa sheekhii kitaabka lahaa markaasuu wuxuu saxayaa meelihii sheekhu ku khaldamo waxaan ujeedaa ardayga kitaabka akrinaya meelihii khalad uu ku galo ayuu ka saxayaa kitaabkana asal ahaanyaa iskale sheekhaa iskale waxaa la yidhahdaa markaasoo kaleeto cardi baa la yidhahdaa ama qira'a cala sheekh baa la dhahaa alqira'atu cala sheekh baa la dhahaa waa midda labaad waa dariiqa labaad ee duruqu taxamul ka mida wey dariiqa saddexaad waxa weeye waxaa la yidhahdaa alijaaza ijaaza la yidhahdaa iyadoo lafteeda qaybo fara badan ijaazada waxaa la yidhahdaa sheekhu inuu yidhaahdo ardayga ku yidhaahdo wax alla wixii aan wariyey oo dhan iga wari waa ku baneeyey wax alla waxaad aragtay aniga aan warinayo o dhan iga qaado iga wari macna saas inuu ku yidhahdo xadiid uusan ka warin uusan sheekha marka si toosa uga qaadanin buu kitaabkiisa ku arkaya mar hadduu kitaabkiisa isagu leeya uu ku arko sheekhuna uu ku yidhi xadiidkaa iga wari wuxuu odhanayaa marka xadaanii fulaanun xadaanii ma odhan maala waxaa odhanayaa can fulaanin buu iska odhanaya sheekhii buu tiirinaya maxaa yeelay idan baa la siiyey wax alla waxa axaadiista sheekhaa ku soo arooroo dhan inuu ka wariyey ijaaza la dhahaa iyada dariiqada afraadi waxa weeyaan munaawala la dhahaa munaawala munaawaladu waxa weeye sheekha ayaa kitaabkiisa qaadaya kitaabku u dhibaya ardaygu odhanaya hoo kitaabkan wax alla waxa ku yaalloo dhan iga wari buu odhanaya munaawala la dhaha sisma la dhaha kitaabkii buu siiyey isla markaa markaasu wuxuu ku yidhi waxaad iga warisaa wax alla waxaa dhexdiisa ku yaalla ama ardaygiibaa wuxuu soo qaaday kitaabkii sheekh markaasuu u keenay oo uu yidhi kani kitaabkaagii hebel aad ka warinaysay miya markaasuu yidhi haahee iga wari labadaba waxaa lagu magacaabaa munaawala la yidhaahdaa munaawala munaawaladaasi siismadaa sheekhu uu kitaabka siiye laba qaybood wey inay tahay intuu siiyo uu ku yidhaahdo haddana iga wari oo idan uu siiyo idan ugu daro waxaa la yidhaahdaa almunaawala almaqruunatu bilijaaza la yidhahdaa ama almunaawalatu almaqruunatu bilidni baa la dhahaa ama muusan dhihina intuu kitaabkii u dhiibay buu iskaga aamusay shub ka yidhi taana waxaa la yidhahdaa almunaawalatu almujarada la yidhahdaa yacni mujarada can alidni wey taa hore iyo tan dambe labadaba munaawala la isku dhahaa ayb qaybta shanaad waxa weeye kitaaba la yidhaahdaa kitaaba inuu sheekhu uu kitaabka qoro ama intuu waraaq u qoro ama axaadiista intuu qoro inuu u diro arday waddan kale joogo ama meel kale joogo inuu u diro iyadana waxaa la yidhahdaa kitaaba la yidhahdaa iyaduna labadii qaybood ee munaawaladoo kalea ka soo baxay kitaaba maqruuna bilidni iyo kitaaba mujarada labadaas u kala baxaysa inuu u qoro oo uu yidhaahdo weliba ugu daro iga wari axaadiistaas iyo inuu intuu u qoro ku kaaftoomo qoraalka keliyeeti kitaabadu iyadana labadaas soo gelaysa tii shanaad sooma ta lixaadi waxaa la yidhaahdaa alwijaada intaa midnaba ma ahe nin aada fartiisa taqaanay ayaa waxaad hatay kishaa kitaab u qoray baad aragtay fartiisii baad marka aragtay inay fartiisii tahay baad garatay markaasaad waxaad leedahay yacni wajadtu bikhati fulaanin soo ujeeda khadii fulaan ninkii la odhan jiray ayaan khaddiisii waxaan ku arkay kitaabku qoran waa dariiqo iyadana xadiidka lagu qaatay ka mid tahay duruuqda lagu qaatay ka mid tahay ayaduna labay u kala baxaysaa ninka uu khadkiisa axaadiista ku qoran uu helay ee fartiisii ku qoray inuu ijaaso ka haystay oo uu ku yidhi wax alla waxaad iga aragtay aniga xagga ka yimaadona iga wari iyo inuusan ijaaso ka haysanin ayaduna labaasay u kala baxaysa taana waxaa lagu magacaabaa wijaada la yidhahdaa waa min wajada sheekha khadkiisii axaadiid ku qoran iyo gacantiisu ay qortay ayuu arkay khaddiisana wuu yaqaanay laakiin muusan arkin sheekh muusan la kulmay ama uu la kulmay ijaazo inuu siiyo iyo inuusan siinin waa macquul ayb midda toddobaadi waxaa la yidhaahdaa alwasiya dardaaran sheekhu markuu dhibanahayey baa kitaabtiisii iyo axaadiistii laga warin jiraa wuxuu u dardaarmay nin hebel hebel buu u dardaarmay iyaduna laba qaybood wey inuu dardaarankaa uun ku kaaftoomo iyo inuu yidhaahdo waan u dardaarmay axaadiistaas hayga wariyo labadaas iyaduna qabta wasiya la yidhahda iyadan qaybta ugu dambaysa sideedaadi waxa weye aliclaam baa la dhahaa iclaamku waxa weye inuu sheekhu yidhaahdo axaadiistan ama kitaabkan waxaan ka wariyey hebel bas ogeysiin un wuu un ogeysiiyey hebel baan axaadiistan ka wariyaa ma uusan ku dhihin iga wari ujeeda ha iga warinina muusan dhihin laakiin wuxuu ku yidhi un kitaabkan ama axaadiistan waxaan ka wariyaa hebel baan ka wariyaa oon ka qaatay intaasuu ku gaabsanaya waa dariiq iyaduna sideeddaa dariiq baa waxaa la yidhahdaa duruqu taxamul la yidhaahdaa duruqu taxamul labada dariiq ee ugu horeysa dariiqa hore waxa weeye yacni assamaacu min lafdi shaykh iyo dariiqa labaad oo alqira'a cala shaykh jumhuurtu waxay qabtaa in la xujaysanayo xadiidkii lagu wariyey ayb dariiqada labaad ee ijaazada ah ee sheekhu uu u banaynayo ardaygiisa xaadiista uu odhanayo wax alla wixii xaggayga ka yimaada iga wari iyadana tafsiil baa la gelin doonaa qaybna way banaanaan doontaa qaybna ma banaanaan doonto ayb waxaa ku timid munaawaladii munaawaladu hadday maqruuna bilijaaza tahay kitaabkii uu siiyey ee iga wari uu yidhi hadduu ijaazo u raaciyo ama idan u raaciyo inuu ka wariyo ayadana waxa weeye waa la xujaysanayaa waana bannaanta inuu kaga wariyo laakiin munaawaladii mujaradada ahayd ee idanka uusan u raacinin taasi cinda aljumhuur laguma warin karo waana daciif buu noqonaya xadiidka lagu wariyey waxaad u timaadaa kitaabadii kitaabada waxay qabaan jumhuurtu oy leeyihiin kitaabadu ama ha noqoto maqruuna bilidni ama mujarada ha noqotee mar hadduu uba qoroba iyaduna waxa weeye waa la xujaysanayaa oo waxa weye waa ariiq duruqda macnaha waxa muxtajka ka mid oo la xujaysanayo wey saddexda dariiqee dambe oo ah wasiyada iyo iclaamka iyo wijaadada hadduu ijaazo caam ah ka haystay sheekhiisa oo sheekhii uu khaddiisa arkay buu ijaaso ka haystay hore ama sheekhii u dardaarmay buu ijaaso ka haystay ama sheekhii macnaha waxa weeye iclaamka ogeysiiyey inuu axaadiistan hebel ka warin jiray waa iclaamkii iyo ijaaso ka haystay saddexdoodaa hadduu ninka yacni ardaygu uu ijaaso ka haysto sheekha wuu ku warin karaa hadduusan laakiin ijaaso haysanin ma ku warin karo haddii lagu wariyana wax way daciif bay noqonaysa intaas marka waa sideedda duruqu taxamulka la yidhahdo ayib dariiqo kasta marka waxay leedahay siiqooyin ugooni ah siyaqul adaa iyagana la yidhahdo dariiqo kasta xadiidka markaad ku warinayso markaad ku qaadato assamaac min lafdi sheekh markaad ku qaadato iyo markaad ijaaso ku qaadato iyo markaad qira'a cala sheekh aad ku qaadato xadiidka mid kasta wuxuu leeyahay siiqo aada u gudanayso oo markaad xadiidkii doonayso inaad ardadaada siiso mid kasta siiqo u gooniyuu leeyahay ma ujeeda oon isku darsanayn haddii xadiidka uu yahay masalan aad ka maqashay sheekhaaga oo isagoo sheegaya ama akhriyaya ama yeedhinaya aad ka dhegaysatay waxaa loo adeegsadaa samictu iyo xadathanii labadaasaa loo adeegsadaa haddii macnaha waxa weeye aada sheekha ku dul akhriday ama isagoo lagu dul akhriyayo arday kale uu akhrinaya aada dhegaysatayna waxaa la odhanayaa akhbaranii iyo qara'tu calayhi ma ujeeda ama quri'a calayhi wa ana asmac markii lagu dul akhriyayo wey haddii ijaazo ay tahay ood xadiidka ijaazo ku qaadatayna waxaad odhanaysaa amba'anii yaa odhanaysaa inkastoo akhbaraniina mutaakhiriinta sida inumaan doonta ay agtooda iyagana ku badan tahay sidoo kaleeto waxaad isticmaalaysaa naawalanii iyadana waa la isticmaalaa naawalanii yacni wuu isiiye wey xadiid waa munaawaladii ijaazadii xadiidkaad ku qaadatay wey shaafahanii iyadana waxa weeyaan waxaa lagu waxaa lagu wariyaa ijaazada uu sheekhu ku hadlay ujeeda ijaazada uu sheekhu ku hadlay oo uu idan kuu siiyey afka uu kaga hadlo ku yidhi iga wari axaadiista waan kuu baneeyey ayaa waxaa la yidhaahdaa shaafahanii baad ku warinaysaa haddii ijaazadu ay tahay mid uu kuu soo qoray oo khaddiisii uu kugu soo qoray oo markaa uu ku soo gaadhay kitaabkiisii ama qoraalkiisii kusoo gaadhayna waxaad odhanaysaa ood isticmaalaysaa yacni waxa weeyaan beddelkii aada shaafahanii odhan lahayd ayaa waxaad leedahay kaatabanii kaatabanii ujeeda sidoo kale ijaazada waxaa loo adeegsan karaa iyadana can iyadana waa loo adeegsan karaa can waa loo adeegsan karaa iyadana tartiibkaasay marka kale leeyihin yacni waa sideed yacni duruq wey sideedda ariiq dariiq kasta wuxuu leeyahay yacni alfaad iyo siiqooyin lagu guto xadiidkii aad ku qaadatay xadiid aada ijaazo ku qaadatay ma banaana inaad tidhahdo samictu ama xadatan inaad tidhahdo ma banaana ujeeda xadiid aad ku qaadatay mu mukaataba aad ku qaadatay ayadana inaad samictu tidhahdo ma banaana ama akhbarni inaad tidhahdo ujeeda sidaasaa marka yacni muxadisiinta curfigooda maar marka intaba insha allahu tacala iyadoo koob kooban ayuu sheegi doonaa insha allahu tacala wuxuu ku yidhi marka marka wuxuu isku dhex daadinayaa oo macnaha uusan saasoo kaleeto macnaha sideedda qaybood ee aan sheegnay ee sideedda macnaha ariiq ee xadiidka macnaha sheekha lagaga qaato sideedda ariiq sidaas macnaha uma taxayo laakiin wuxuu taxayaa siiqooyinkii iyo siiqo kasta midda ay gooni ku tahay wuxuu ku yidhi marka wasiyaqu ladaa siiqooyinka xadiidka lagu gutaay samictu wey o waxadaanii way isla socdaan uma markaa kadibna akhbaranii wa qara'tu calayhi baa ku xigta uma markaa kadibna quri'a calayhi wa ana asmac baa ku xigta sheekhaa lagu dul akriyey anoo dhegaysanay uma markaa kadibna amba'anii baa ku xigta uma markaa kadibna naawalanii baa ku xigta wuu isiiyey uma markaa kadibna shaafahanii baa ku xigta wuu igula hadlay uma markaa kadibna kataba ilaya baa manaa waa wey yaa iyaduna ku xigta uma markaa kadibna can iyo wanaxwa baa ku xigta can iyo qaala iyo yacni dakara iyo rawaa iyo intaasoo dhan waa isku derajo waa adnaa deraja oo macnaha waxa weye xadiidka lagu wariyo wey ayib hadduu marka kuu kala saaraya falwalaani labada hore oo ah samictu iyo xadatanii labadaa ugu horeeya liman ruux bay u sugnaatay samica maqlay waxdahu keligii maqlay min lafdi shaykhi sheekha lafdigiisii ka maqlay nin sheekha ka dhagaystay oo lafdigiisii ka maqlay keligiina ah ayaa wuxuu odhanayaa samictu waxadathanii adoo keligaa uu sheekhu kuu sheegay sheekha lafdigiisii baadna ka maqasha xadiidka waxaad odhanaysaa xadathanii wa samictu fain jamaca hadduu jamciyo marka oo uu yidhaahdo samicnaa waxadahanaa hadduu yidhaahdo oo labada lafdi uu jamc ka dhigo marka hore mufrad bay ahaayeen jamc hadduu ka dhigo fa maca hayrihi buu markaa sheekha ka maqlay isagiiyo ardo kale oo fara badan oo wada fadhiya ayuu markaa xadiid ka wada dhegeystay yay ka dhan wada dhegaysteen hadduu ku yidhaahdo samicnaa fulaanan yaquulu kada ama xadatanaa fulaanun hadduu ku dhaho oo jamciyo labada siiqo uu jamciyo macnaheeda wuxuu ula jeedaa ardo badan baan kaga dhegaysanay keligay maan ahayn saas wey xadaanii iyo samictu hadduu yidhahdana keligay baan lafdiga sheekha ka maqlay wey saas wey wa awaluhaa midooda hore oo samictu ah ayaa asraxuhaa ugu cadaan badan oo wa arfacuhaa ugu sarraysa filimlaa'i yeedhinta sheekhu uu yeedhinayo yacnii xadiidka ah sheekha ka dhagaysatay sheekhu kuu yeedhiyey siiqada ugu sarraysa ee in lagu wariyo ugu fiicani waa samictu maxaa yeelay samictu ma geli karto wax la yidhaahdo ixtimaal kale ma geli karo ilaahuma inaad sheekha ka maqashay mooyaane laakiin xadaanii waxaa la arkay ragga qaarkii oo u adeegsanaya xadiid ay ijaazo ku wariyaan iyagoo xadaanii le baa la arkay ujeeda marka xadaaniida waxaa ka xoog badan samictuda ka xoog badan samictuda waa inuu sheekha lafdigiisii ka maqlay laa hayr laakiin xadaaniida ixtimaal daciifa ku jira jiddan saasay marka samictu kaga xoog badan tahay xadaaniida xadaanii baa ku xigta marka wاhaaliثu ka saddexaad oo kee ah akhbaranii iyo wاraabicu ka afraad oo ah qara'tu calayhi liman ruux bay u sugnaadeen qara'a akhriyey binafsihi isaga naftiisa akhriyey nin isagu sheekha ku dul akhriyey ayaa adeegsanaya iyada akhbaranii wa qara'tu calayhi buu odhanaya ma ujeeda fain jamca hadduu jamciyana oo uu yidhaahdo akhbaranaa ama uu yidhaahdo qara'naa calayhi hadduu yidhaahdo fain jamaca hadduu jamciyo fakalkhaamisi ka shanaad buu la mid yahay ka shanaadi kee ah ka shanaadi waxa weeye uma quri'a calayhi wa ana asmac ma ujeedaa quri'a cala shaykhi sheekhaa lagu dul akhriyey anoo dhegaysanaya markaa yaa akhriyey arday aan adigana ahayn sheekhiina ahayn baa sheekha ku dul akhriyey laakiin adigu waxaad ahayd ardadii dhegaysanaysay baad ahayd soo ma markaas wuxuu noqonayaa waxaad isticmaalaysaa yacni quri'a cala shaykhi wa ana asmac waadhg waad isticmaali kartaa waxaa kalood isticmaali kartaa labadii siiqee ka horraysa ood jamciso ood dhahdo akhbaranaa ama aad tidhaahdo qara'naa calayhi ujeeda qara'naa calayhi iyo akhbaranaa haddii la jamciyoon mufrad laga dhigin waxay la mid noqonaysaa midda shanaad bay la mid noqonaysaa oo ah qara'tu cala shaykhi wa ana quri'a cala shaykhi wa ana asmac anoo dhegaysanayaa sheekha lagu dul akhriyey daraf saddexaad ama arday saddexaad baa marka meesha wax akrinaya saas weeyaan fakalkhaamisi intaa marka wuxuu ka soo baxay samictu iyo xadaanii iyo iyagoo la jamciyey oo samicnaa iyo xadaanaa layidhi akhbaranii iyo qara'tu calayh iyo iyagoo la jamciyey oo layidhi akhbaranaa iyo qara'naa calayh iyo quri'a calayhi wa ana asmac intaasuu ka soo baxay shantaasuu ka soo baxay uma marka walimbaau bukul marka walimbaau warankii yani uma amba'anida wey walimbaau warankii bimacna alikhbaar buu la macnaya xagga macnaha luqada marka la fiiriyo amba'anii wa akhbaranii waa isku mid ujeeda xagga luqa ahaan marka la fiiriyo wey sidoo kale marka la fiiriyo fii curfi almutaqadimiin muxadisiinta raggoodii hore qeybtoodii hore isticmaalkoodii marka la fiiriyana amba'anii iyo akhbaranii isku sibay isticmaali jireen amba'anii iyo akhbaranii luuqa ahaanna waa isku macno mutaqadimiinta agtoodana isku macnay ahayd isdilaaxan xataa laakiin mutaakhiriinta muxadisiinta way macnihii hore sidii hore loo isticmaali jiray way ka bedeleen waxay u isticmaaleen walimbaau bimacna alikhbaar buu ku yidhi ilaa fii curfi lmutaakhiriin mutaakhiriinta siday macnaha isla barteen oo isla yaqaanaan mooyaane curfigoodii iyo isdilaaxa mutaakhiriinta mooyaane oo fa huwa imbaagii fii curfi lmutaakhiriinka lilijaazati buu u sugnaaday kacan oo kaleeto wey ma ujeeda yacnii amba'anii luqa ahaan iyo akhbaranii horta waa isku mid cinda almutaqadimiin wa cinda almutaakhiriin xagga luqa ahaan marka la yidhaahdo haddaad tidhahda amba'anii fulaanun kada wa akhbaranii fulaanun kada waa isku macno way warramay wey labadaba xagga luqaan marka waa iskaga mid isticmaalka muxadisiinta marka loo yimaado waxaa loo kala qaadayaa mutaqadimiintii iyo mutaakhiriintii mutaqadimiintii muxadisiinta ayagana agtooda amba'anii iyo akhbaranii waa iskaga mid labaduba waxay u adeegsan jireen marka alqira'a cala asheekh sheekha marka lagu dul akhriyo ayaa waxay u adeegsan jireen amba'ani dhihi jireen ama akhbarani dhihi jireen ayib mutaakhiriintii muxadisiinta marka waxay u isticmaaleen amba'ani oy ku gooni yeeleen ijaazada ijaazaday ku gooni yeeleen marka hadduu nin mutaakhira amba'ani yidhaahdo bimacnaa xadiidkaa ijaazu ku qaatay nin mutaqadima hadduu yidhaahdo amba'ani yidhaahdana bimacnaa xadiidkaasi wuxuu ku qaatay qiraa'atun cala ashaykh maujeeda ama isagaa ku dul akhriyey ama isagoo lagu dul akhrinayo dhegeystay markaasu wuxuu yidhi amba'ani ka cabirayay saas wey marka can oo kaleeta wey marka ka can oo kaleeta buu ku yidhi canta macnaha waxaa loo adeegsadaa xadiidka aada ijaazada ku warisay ama mutaqadimiinta agtooda ha noqdo ama mutaakhiriinta canta waxaa loo isticmaalaa xadiidka aad macnaha aada ku qaadatay ijaazada ku qaadatay sidaas weyaan xaafid marka wuxuu leeyahay xag luqa ahaan amba'anaa iyo akhbaranaa ninkii isku dayo inuu kala saaro waxa weeyaan wuu lugu-i buu leeyahay tacasuf baa ku jiru leeyahy maanta tacasuf baa ku jira macnaha tacasufku waxa weeye waa takalluf isdhibid baa ku jirta buu hi maanta asal ahaan luqada marka loo kaco amba'anii iyo akhbaranii waa isku mid ayib waxay su-aal marka ka taagan tahay waxaad arkaysaa kutubta muxadisiinta mutaakhiriin iyo mutaqadimiin baad ku arkaysaa faasilku muxuu yahay maxaa kala saaraya mutaakhiriinta xaggay ka bilowdaan mutaqadimiinta xaggay ka bilowdaan kolley waxaan arkay cinda alimaami adahabi wuxuu leeyahay mutaqadimiinta waxaa la dhahaa qarnigii saddexaad intii ka horreysay mutaakhiriintana waxa wixii ka dambeeya la dhahaa buu leeyahay laakiin xaafid ibnu xajar fii kitaabihi annukat calaa muqadimati ibni salaax wuxuu isagu leeyahay waxaa la yidhahdaa shan boqol intii ka horreysay ayaa waxaa la yidhahdaa mutaqadimiin intii ka dambaysana waxaa la yidhahdaa mutaakhiriin baa la dhahaa saasuu xaafid ibnu xajar ku leeyahay yacni muqadi macnaha nukadkiisa ku leeyahay marka dahabi iyo ibnu xajar marka waa isku khilaafsan yihiin saas wey adiga cinda almutaakhiriin iyo cinda almutaqadimiin amba'ana yacni laba curfi bay u kala isticmaalaan maaragta saasuu ku yidhi wacancanatu lmucaasiri maxmuulatun cala asamaaci ila min almudallis intuusan dhammaystirin ayuu marka wuxuu soo dhexgeliyey maadaama can uu meesha ku sheegay yaa xadiidkii canta lagu wariyey ma mutasil ba mise waa munqatic buu ku sheegay wacancanatu lmucaasiri kii la casriga ahaa xadiidkuu canta ku wariyey maxmuulatun mid lagu xambaaray weeye cantaasi cala asamaaci maqal baa lagu xambaaraya ilaa min almudallisi nin mudallisa inay ka ahaato mooyaane oo nin mudallisa uu can yidhaahda mooyaane oo markaa maxaa lagu xambaaraya inqiaac baa lagu xambaaraya wa qiila waxaa la yidhi yushtaratu waxaa shardi ah hubuutu liqaa'ihimaa labada isku casriga ee canta wax ku kala warinaysa kulankoodu inuu sugnaado oo walow maratan hal marba ha ahaatee madhabkaan ayaa iska lahaa waa madhab albukhaari iyo cali ibn madini wey madhabka horena waa madhabkii imaam muslim jumhuur fara badanna ku raacsan tahay wa huwa kan dambe ayaa almukhtaaru sida la doortay buuhi xaafid ibn xajar ujeedaa madhabkan cali ibn madini iyo imaam bukhaari oo kulanka in shardi laga dhiga ah madhabkaasaa mukhtaara buu leeyahy saan horeyba u tilmaanay waa mas'alada macnaha uu imaamu muslim muqadimada saxiixiisa uu aada macnaha waxa ugu dhaleeceeyey imaam albukhaari isagoo magaciisa sheegay ujeeda yu aad macnaha waxa weye weerar macnaha waxa weye aad ah ayuu macnaha ugu sameeyey maaa wa aطlaquu almushaafahata fi lijaazati almutalafadi biha naawalanii soomaynaa soo marin naawalani waxaa inoo dambeysay baan ujeedaa amba'anii baa inoo dambeysay amba'anii naawalaniida iyadana waxaa loo adeegsadaa nasu shay wey iyadana waxaa loo adeegsadaa yani ijaazada unbaa loo adeegsadaa iyadana wa aطlaquu waxay ku iطlaaqeen almushaafahata shaafahaniidii waxay u isticmaaleen iyadana fi lijaazati ijaazadii bay u isticmaaleen ijaazadii almutalafadi ee lagu hadlay biha iyada ijaazo uu sheekhu afka kaga hadlay ee uusan qorin ma ujeeda leanna waxaan idhi yacni munaawalada iyo kitaabada labadaba waxaanay laba qaybood uga qaybsamaan miday ijaaza raacsan tahay iyo midsan ijaaza raacsanayn sooma marka waxa weeye ijaazada oo mutalafadka oo sheekhu uu yidhi axaadiista aan anugu wariyo o dhan iga wari ama uu yidhaahdo kitaabkan hoo oo iga wari kulligeed ijaaza la yidhahdaa taasaa waxaa lagu magacaabay u odhanayaan shaafahani shaafahani mar hadduu yidhahdo marka waa ijaazada uu sheekhu ku yidhi iga wari afka ukiisa uu ka maqlay maara waalmukaatabata mukaatabadii oo kataba ilaya ana waxay u isticmaaleen fi lijaazati waisticmaal ijaazadii almaktuubi bihaa ee la qoray ujeeda kitaabkiisii buu sii dhiyey markaas wuxuu ku ihi iga wari yuu raaciyey wuu u idmay inuu wariyo inuu ka wariyo taana wuxuu odhanayaa ma odhanayo shaafahani ee wuxuu odhanayaa kataba ilaya markuu ka warinayo ujeeda washtaratuu intaasi marka waa siiqooyinkii waa siiqooyinkii washtaratuu waxay shardi ka dhigeen fii sixati almunaawalati munaawaladii tii laysa siinayey sixadeeda waxay shardi ka dhigeen iqtiraanahaa la xidhiidhsigeeda bilidni ay la xidhiidhsato idan uu u idmo sheekhu biriwaayati warinta uu u idmo ujeeda kitaab uu u dhiibay ila waxaan idhi munaawaladu laba qaybood wey munaawala yacni maqruunatun bilidni walijaaza iyo munaawala mujarada inuu kitaabkii siiyo kana
walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh